maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay dufcada saddexaad maxaabiista weydaarsiga maamulka yuhuud iyo kooxda muqaawamada falastiin ayaa maanta ka dhacay gudaha dhulka falastiin kooxa muqaawamada falastiin ayaa maanta oo sabtiyaa sii daayay saddex ka mid ah maxaabiista ay gacanta ku hayeen oo dhammaantood arag yuhuud ah kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday gudaha magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxayna dagaalyahanada alqasaam ay hay-adda sidhiibka gaduudan ku wareejiyeen saddex maxbuus oo kale ah yardan biibaas iyo cawfar goobtii lagu wareejinayay maxaabiista ayaan ahayd meel si aadaal looga soo shaqeeyey islamarkaana boorarka lagu dhajiyey ku xardhanayeen sawirada hogaamiyaashii ku sheeday dagaalka marinka khaza oo ugu horreeya maxamed addaayif madaxii milatariga alqasaam muuqaalo qabsaday baraha kala duwan ee internetka ayaana waxay muujinayeen goobtii lagu wareejinaya maxaabiistu ay buux dhaafiyeen boqolaal dagaalyaan oo ka tirsan kooxda muqaawamada falastiin kuwaasoo ku labisnaa dariska ciidamada milatariga ee muqaawamada islamarkaana si weyn u hubaysnaa tani ayaana waxay noqotay sawir si aada rucbi ugu beeray cadowga kana nixiyey dhammaan dulmi wadayaasha ku foogan marinka khaza maamulka yuhuudda ayaa waxuu dhankiisa xaqiijiyey in lagu wareejiyey saddex maxbuus magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ayaana waxay martigelisay xafladda lagu sii deynayay dufcada saddexaad ee maxaabiista yuhuudda kuwaasoo gacanta lagu soo dhigay oktoobar toddobadeeda labada kun saddex iyo labaatanka dhanka maamulka yuhuudda waxauu sii deeyey sabtidii maanta boqol siddeetan saddex ka mid ah maxaabiista muslimiinta ee ku xiran jeelasha yuhuudda xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka khaza ayaana waxauu xaqiijiyey in maxaabiista maanta laga sii daeyay xabsiyada yuhuudda ay badankoodu ahaayeen dad ka soo jeeda dhanka marinka khaza waxayna tir ahaan gaaraya ilaa i boqol koo iyo toban ruux kuwaasoo la xidhay kadib howlgalkii ballaarnaya duufaanul laksa kooxaha muqaamada falastiin ayaana waray soo saareen goor sii u horeysay waxay ku sheegeen in maxaabiista muslimiinta laga soo deynaya xabsiyada cadowga la geeyo isbitaallo caafimaad si looga daaweeyo tacdiibkii ay la kulmayeen intii ay yuhuuddu gacanta ugu jireen sabtidii maanta oo taariikhday ku beegneed kowga febraayo labada kun shan iyo labaatanka waxaa suurtagalay oo si nabadda kusoo idlaaday maxaabiista weydaasiga dufcadii saddexaad iyadoo xabsiyada cadowga yuhuudi ka xuruubeen boqol siddeetan saddex ka mid ah muslimiinta falastiin kuwaasoo dhammaantood ahaa kuwii la xidhay kadib oktoobar toddobadeeda maleeshiyaadka taageerada deg dega ayaa waxay maanta xasuuqaadu daran ka geysteen wilaayada alqartuum ee dalka suudan suuq ku yaala magaalada umudarman ee wilaayada alqartuum ayay maleeshiyaadka loogu yeera dacmu sariic ama rsf ka geysteen duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ah iyadoona ay halkaasi ku dileen dad aad u fara badan oo rayid ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaloo aad u fara badan ila waridi lagu kalsoonaan karo oo la hadlay saxaafadda ayaa waxay sheegeen in duqeymahaasi wuxuuslimada ay geysteen maleeshiyaadka rsf ay ku dhinteen in ka badan konton iyo afar ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacduna intaa ka badan yihiin dhakhaatiir ka howlgala isbitaalka nawa oo la hadlay wakaalada wararka ee faransiiska ayaa waxay sheegeen in dhaawacyadu ay yihiin kuwo aad u tiro badan saacadba saacadda ka dambaysana la keenaya dhaawacyo hor leh dhanka kale ciidamada milatariga suudan ayaa iyaguna duqeymo kala duwan oo xagga cirkaa ku beegsaday difaacyo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadkan oo ku yaala deegaano ay ka mid yihiin rafaac iyo arbijiya oo labadooduba labaatan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada umudarmaan oo ay dhowaan gacanta ku dhigeen milatariga alburhaan dagaalka ka holacaya dalka suudan oo ay kala hogaaminayaan cabdifataax alburhaan iyo maxamed xamdaan doqlo ayaa waxay waxayla adeeg soo gaarsiiyeen shacabka rayidka ee dalkaasi ku nool iyadoona dhanka kale midaan ay imaanayso xilli uu xamdaan uu qiray in ciidamadiisa ay soo gaareen khasaare kala duwan diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka ayaa waxay duqiimo khasaare kala duwan geystay ka fuliyeen dalka ukrain ciidamada dowladda ruushka ayaa waxay gantaallo ku weerareen magaalooyin ku yaala waddanka ukrain iyadoona ay halkaasi ku waxyeeloobeen dad aad u fara badan magaalo xeebeedka awdiisiya ee ku taala koonfurta waddanka ukrain ayaa waxay ciidamada ruushka ka geysteen duqeymo aad u xoogan waxaana la warinaya in halkaasi ku dhaawacmeen ilaa iyo toddoba ruux halka sidoo kale uu burbur xoogan soo gaaray xarunta taariikhiga ee awdiisiya guddoomiyaha magaaladan ayaana wuxuu bartuu ku leeyahay telegramka ku soo daabacay in toddoba ruuxay ku dhaawacmeen weerarka ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka mar uu wareysi siinaya telefishinka dalka ukrain ayaana wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyey in magaaladay ku soo dhicin ilaa iyo saddex gantaal madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelaliska ayaana wuxuu dhankiisa sheegay in dowladda ruushka si ula kaca u duqeynayso goobaha ay dadka reedkaa degan yihiin magaalada awdiisiya ayaana waxay hore sidan oo kale u martigelisay duqeymo xoogan oo kaga imaanaya dhanka dowladda ruushka dowladda venezuela ayaa waxay sii daysay maxaabiis amerikanna oo ay gacanta ku haysay madaxweynaha mareykanka donald trump iyo nicolas madera ayaa waxay isku afgarteen in dowladda venezuela ay sii deysa lix ka mid a maxaabiista amerikaanka ee ku xidhan xabsiyada dowladda venezuela wadahadalka dhex maray trump iyo nicholas madera ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay sida uu trump ula dhaqmi lahaa dadka u dhashay dalkaasi ee qaxooti ahaanta u jooga dalka maraykanka sida muuqatana madaxweynaha dalkaasi venezuela ayaa wuxuu ka cabsi qabaa in dadkiisa loola dhaqmo sidii maraykanka looga soo saaray muwaadiniinta baraazil iyo colombiya oo kale xoogaha ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in labada dhinac ay isweydaarsan doonaan maxaabiis fara badan oo ay kala hayaan kuwaasoo iskugu jiro kuwa dhoofiya daroogooyinka iyo kuwa geysta falalka dembiyada dhexdhexaadka arrintan ayaana waxaa lagu tilmaamayaa inay tahay mid sii xoojinayso xidhiirka u dhexeeya trump iyo maduro ugu dambayntii tobanaan iskugu jira dhaawacyaya bukaana ka tirsan shacabka reer khaza ayaa howla caafimaad loogu qaaday dalka masar wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayaa waxay ku dhawaaqday in konton ruuxoo bukaanana u badan caruur iyo korjoogayaashooda ay ka tageen khaza iyagoo sii maraya marinka rafax ee ku yaala soodin beenaadka u dhexeeya marinka khaza iyo waddanka masar macbarka rafax ayaana la furay sabtidii maanta tan iyo bishii meeye sanadkii tegey agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka khidaaca khaza ayaana waxuu sheegay in konton caruura iyo bukaana ay ka tageen khaza iyagoo sii maray marinka rafax si loogu daweeyey isbitaalka ku yaala masar iyadoo lagaanba qaadaya heshiiska xabad joojinta ay wada sixideen kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda basas ay la socdeen bukaanada dhaawaceed iyo ehladooda ayaan babaxay kadib markay iskugu tageen isbitaalka shifa oo ku yaala magaalada khaza iyo isbitaalka naasida ku yaala magaalada khanyonis ee koonfurta marinka khaza arrintan ayaana waxay tahay qodobaday ku wadeeshiiyeen maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada falastiin iyadoona qodobada heshiiska uu ka mid ah in yuhuudda ay fasaxdo konton ruuxoo bukaan ah iyo konton dhaawacya maalin kasta marka lagu daro saddex ruux oo raacaya mid kastoo iyaga ka mid ah wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa